kulanti wanaagsan dhegaystayaal dowladda maraykanka ee uu madaxda ka yahay madaxweyne joe biden ayaa muddo hadda laga jooga laba toddobaad ku dhawaaqday inay bilaabayso barnaamij cusub oo u oggolaanaya muwaadiniinta maraykanka ah iyo dadka deganaanshaha joogtada ah haysta in ay maraykanka ku keeni karaan dadka ay jecel yihiin ee qaxootiga ah dhanka kalena waxaa weli xadka koonfureed ee maraykanka uu la wadaago mexico ku soo qulqulaya muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah oo ay soomaalidana ku jirto haddaba barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaan ku falanqayn doonnaa xaaladda muhaajiriinta cusub ee soomaalida ee magangelyadoonka ah ee yimid maraykanka iyo sidoo kale shuruudaha la socda barnaamijka cusub ee ay dowladda maraykanka ku keenayso qaxootiga martida maanta ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa garyaqaan amiin haaruun oo ah sharci yaqaan ka howlgala gobolka minnesota amiin haaruun waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa dhawaa walaal nuur waad mahadsan tahay waan ku faraxsanana mar kale kasoo qayb qaato barnaamijkan adigaa mudan haddii aan ku horeyno bal dowladda maraykanka dhowaan bishii hore waxay ku dhawaaqday wejiga labaad ee xeerka ay ugu magac dartay dowladda welcome corbis ee dadka qaxootiga lagu keenayo dalkan maraykanka marka bal noo faahfaahay wejigan labaad ee xeerkaas walaalow waxaad moodaa inuu yahay barnaamij tijaabo ah weli inuu yahay sanadkii hadda tegay bilowgiisii bishii labaad ay dowladdu mar hore ku dhawaaqday in ay sanadka qaybtiisa hore si tijaaba ah shan kun oo qof oo dowladdu ay soo baartay oo faleedsugayaal waxa loo yaqaanaa in ay u raadinayso dad maaragtay iskaa wax u qabsama volunteer ku soo qaada oo dibudejintooda kala shaqeeya tii waxay dowladdu soo sheegtay in ay heshay dad aad u fara badan oo konton kun oo qof kor dhaafaya oo diyaar u ah dadka inay soo dhoweeyaan hase yeeshee arrintii aad bay dowladdu ula daahday oo hadda bishii dhammaatay ee december sagaal iyo tobankeedii labada kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaa waxa ay ku dhawaaqday in ay furayso qaybtii labaad oo ay ogolaanaysay dadku inay iyagu iskood u keeni karaan ama ay dowladda ugu soo gudbin karaan in ay diyaar yihiin inay soo dhoweeyaan dibadejinna u sameeyaan shaksiyaad ama qoysas qaxooti ku ah dalka dibaddiisa dalkoodii dibaddiisa marka haddana way sii xadideen oo waxay leeyihiin waa toban kun oo qof iyo maaragta caalamka o dhan marka waxaad moodaa barnaamijka weli inuu tijaabo ku jiro intaas ayaa hadda ka cusub arrintan hadday cusub tahay hadda la bilaabayaa oo dadku ay isku dayaan in maaragtay ay gudbisaan codsiyadooda waana arrin hor leh oo runtii waxaa laakiin aad runtii xusud u mudan dadku inay ogaadaan ay tahay arrintani sharci ma aha oo sharci congress intu soo maray wadanka sharci ka hirgelay maahe waa siyaasadda xukuumaddan hadda talada haysaa ay la timid hadday xukuumad ka gedisan xukuumaddan timaadana waxay u badan tahay inaysan arrintan meesha kusii jiri doonin marka waa arrin runtii iska tijaabo hor le ayaa la dhihi karaa waa gartay marka dadka ma bilaabeen oo ma u furan yahay oo ma u tagaan sharci yaqaanada arrimahan xareeya dadka arrintan xareeya way u tagaan dadku wayna bilaabatay oo applicationkii waa furan yahay applicationka waa la buuxin karaa dabcan waxaa iska jiri karta maarata maadaama oo barnaamij cusub yahay shuruudaha qaarkood oo laissoo weydiiyo dadka waxaa laga codsanayaa in inuu qofku maaragtay uu soo qoro maaragtay qorshe dibadejinta lagu samaynayo kale marka dad badanoo waxaa marka qaarkood arkaa arrintaas la tacaalayo aqoonin sida loo sameeyo sababto ah maadaama barnaamijkan uu cusub yahay horay kuwa loo sameeyena aynan jirin oo noocana marka waa iska cusub dadku la dhadhacayaan laakiin wuu furan yahay applicationkii haddana codsiga waa la gudbin karaa marka dadka qaxootiga ah miyuu u furan yahay mise qof kasta oo maraykanka dibaddiisa ku nool maya keliya wuxuu u furan yahay dadka qaxootiga ah qaxootigaas laba siyaabood wey inuu qofku qaxootinimo waddan ku joogo ama inuu ku joogo asylum seeker ama asylum codsaday qof soo codsaday magangeliyo inuu ku joogo waddanka saddexaad oo maaragtay warqadihii asylumka codsiga uu kusoo gudbistay iyo aqbalaadaba uu haysto oo waddan kale looga aqoonsaday inuu yahay qof magangelyo u baahan labadaas siyaabood oo runtii labaduba dabcan qaxooti uun loo aqoonsanayo ayaa loo ogol yahay qofka caadiga waddan kale iska degan oo ama deganaansho rasmi ah haysta ama maaragtay biisa iyo wax kale ku jooga ama iskii isaga joogaan waxbana haysanin uma furna arrintani waa inuu qofku qaxooti yahay waddanka uu joogo waddankiisina uuna joogo waaya marka waxyaabaha xeerkani ku jira waxaa ka mid ah in shan qof oo muwaadin ah ama maaragtay dadka deganaanshaha ku haysta green cardka maraykanka in ay dadkaasi keeni karaan oo ay damaanad qaadi karaan marka shuruudaha horyaallo inta aad hadda la socoto maxaa ka mid ah keliya un in maaragtay waxaa loo baahan yahay dadka lasoo qaadayo lacag yar oo lacagtii koobneed ay sheegeen oo la rabo runtii in maaragtay saddex bilood hore qofka lagaga saacido kiradoo kale ama adeega markuu qofka soo degoo kale soo dhaweyn yar loogu sameeyo in meel la dhigo dadka shantaas qofina inay soo aruursadaan isku gobol ku nool yihiin shanta qof oo de dad issoo gaari kara waa inay yihiin oo dadkan qofkan wada kaalmayn kara meelo kale fog oo ayna soo gaari karin waa inaysu kor noolayn waa in ay qorsho soo gudbistaan sida ay dadkan iyo qoyskan u soo dhaweynayaan oo ay maaragta dibudejinta ugu samaynayaan waxyaalahay u qaban doonaan marka qofkani ama qoyskani maraykanka yimaado marka shuruuduhu intaas ay ku kooban yihin runtii ma sii badna mana adka arrintan laakiin meesha ku jirtaa waxay tahay xataa haddii codsiga la gudbisto waxaan ognahay broseska qaxootiga inuu wakti dheer qaato dad fara badanoo waxaa jira tobannaan sano falaysuga ah oo wax walbuu dhammaaday oo mar walba caafimaadka lagu celiyo oo maaragtay xeryaha qaxootiga caalamka ku jira marka weli kama kama duwana sidii caadiga lagu imaan jiray ee baaritaankii dheeraa interviewdii faraha badnaa ee lala yeelan jiray dadka sugitaankii badnaa sidiisii uu jiraa ee keliya hadda waxaa kusoo saaciday kusoo saaciday halkii markii hore ay hay-ado dibudejinta samayn jireen in hadda muwaadiniin iyo dad maaragtay deganaan deegaan rasmiga maraykanka ku ah loo ogolaaday inay iyaguna ay ay shaksiyaad ama qoysas sheegaan oo dhahaan cayimaan dadkaasaan rabnaa inaan dibudejin u samayna dowladda maraykanku naga ogolaatay inay keento waa garta marka garyaqaan amiin kooxdaasi shanta ah markay isu tagto hal qof miyay keeni karaan oo qaxooti ah mise shan qofood ayay keeni karaan ama in ka badan
dadkan waxay de qof gruubkii isu yimaadaaba codsiga ay gudbistaan wuxuu noqon karaa hal codsi bay gudbisan karaan haddana hal codsi kale way gudbisan karaan macnaha lama dhahayo idinkoo codsi baad gudbistayna codsi kale ma gudbisan kartaan laakiin de markiiba hal hal qoys ama hal qof waa inay codsiga codsigiisu gudbiyaan dadkan xataa laftooda waxaa dhici karta in ay ku kala jiri karaan guruubyo kala duwan oo shantan qof inay iyaguna isla socdaan qasab maaha waxaa laga yaabaa qofka inay gruubka isku jiraan haddana guruubyo kalena inay ku kala jiri karaan oo arrintaasi ma xadidna laakiin waa in codsigiiba uu ku kooban yahay qoys ama qof dibudejin loo samaynayo
waa mahadsantaha garyaqaan amiin khadka igu jir dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
assalaamu calaykum anigoo ah maxamed cabdulaahi cumar xiire oo joogo xerada qaxootiga dhagaxley dhadhaab garyaqaan waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ah gruubkan oo gruub fiveka oo hadda soo baxay oo maraykanka uu soo bandhigay oo lagu qaadayo qaxootiga caalamka ah wax oo sii socon doona miyaa misena waa wax oo ku eg madaxweyne hadda joogo dalka maraykanka muddaxiliedkiisa ku eg oo madaxweyne kale hadduu imaado oo meesha ka baxayo miyaa mise wax noo sii socon doona waaye su-aashaas ayaan rabaa inuu iga jawaabo
hadda sida ay tahay waa waa policy ama siyaasad xukuumaddan ay soo dejisay waaye wax golaha congresska ama maaragtay baarlamaanka maraykanka soo maray maaha sharcina waxaa loo yaqaanaa wixii baarlamaanku soo gudbiyey oo soo baasiyey ama soo ansixiyey kadibna madaxweynuhu saxeexay ayaa loo yaqaanaa sharci marka arrintan waa waa siyaasad ama policy u degsan xukuumaddan haddii ay xukuumad kala timaado iyaday u taallaa inay sii wadayso iyo inay maaragtay kansalayso ay ka hor imaanayso xukuumadda hadday timaado oo jamhuuri ah shaksiyaadka ugu cadcad waxay leeyihiin inay ka noqon doonaan sidaas ay ku dhawaaqayaan baa orani way sii sheegayaan marka waa wax runtii hadda xukuumaddan ay la timid laakiin xukuumadda kale timaadaay waxay ka yeelayso ma ogin laakiin waxaan ognahay sharcigu in la buriyo ma sahlana oo haddii sharcigu uu ahaan lahaa in la buriyo ma sahla lakiin policy ama siyaasad sida fudud ee loogu dhawaaqay
waayahay marka kani wuxuu ka duwan yahay ayaa leedahay kan canada wuu ka duwan yahay kaas sharci sharci waddanka u yaalla waayo oo macnaha qoran oo in xukuumaddu ay raacda ay tahay laakiin kani ma aha sidaas kani waa siyaasad ay xukuumaddu la timid xukuumaddan ayaa siyaasaddeeda sidaa u aragta inay ay ku ay ku macdahay hadday sii wadayso iyo hadday ka noqonaysabana runtii xor bay u tahay oo congress uma baahna iyo iyo baarlamaan inay mariso haddii ay xukuumad kala timaadana halkaas ayay kaga tegi kartaa haddii ay rabtana way sii wadi kartaa oo marka wuu ka duwan yahay kan kanada amiin waa mahadsan tahay markaan aan fiirino xadka koonfureed ee maraykanka uu la wadaago mexico tan iyo madaxweyne biden ku dhowaad afartii sano ee lasoo dhaafay malaayiin qof ayaa maaragta soo galay soomaali badan ayaana ka mid ah marka bal xaaladda soomaalidaasi ka soo gashay xadka koonfureed ee hadda ku sugan gudaha maraykanka inta aad ka warqabto way jiraan dhalinyaro fara badan ayaa waddankaas soo galay oo runtii magangeli doona dadkaasi waxaa u furan inta badan inay gudbistaan codsiyo ama dacwo asylum seekers ama maaragtay dacwo magangeliya doon inay gudbistaan ooy dalkan ka dalbadaan magangeliya in la siiyo in badan way sameeyeen in badanna maaragtay way ku tala jiraan waa qof iyo nasiibkii runtii waxaa jirta oo runtii xusid mudan in dad aad u fara badan sidaad sheegtay ay soo galeen systemkii iyo maxkamadihii la tacaali jiray runtii ay aad iyo aad dadku uga badan yihiin marka taasi waxay keentay dib u dhac fara badan marka waxaad arkaysaa dadka in la leeyahay soo xarayso markaad sharciga dalabka aad soo dirsato muddo kadib waxaad haddana soo dirsanaysaa kaar shaqo iyo sida qofku uu isu dabaro in lagu siiyo kaar aad ku shaqaysato kaarkii shaqadaa waagii hore lix bilood iyo sanad yaa la arki jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa kuwa shan sano loogu dhufanayo taasina waxay ku tusinaysaa in dowladdu ay u aragto shan sano soo socota inaan kiiskan la geli karin oo kale marka dhalinyaradii way sugayaan qaar badan way iska shaqaystaan oo magaaladii joogaan qaarkoodna runtii kiiskoodii waa la maqlay oo dacwadii way ku guulaysteen qaar way ku guuldarraysteenoo waa loo diiday marka sidaas ayay isugu jiraan laakiin hadda haddaan soo qaato tusaale gobolkan anigo aan joogo oo minnesota oo kale waxaa jaraadka ugu weyn star turbin wuxuu soo qoray maqaal uu kaga sheekaynayo bishii november in labaatan iyo laba kun oo kiis ay yaalaan maxkamadda immigrationka ama maxkamadda socdaalka ee gobolkan ee qaadaysa dacwadaha noocaasa waxaa ka howlgelaya saddex qaadi oo keliya marka waad dareemi kartaa maalin walbana waxaa ku soo biiraya boqolaal hor leh ayaa maqaalka lagu qoray marka gobol walibana sidaas ayuu ula tacaalayaa marka waxaa iska jira culayskaas faraha badan oo dee sugitaanka ah laakiin dadku way joogaan waddankan mar hadday soo galaan nabad bay ku joogaan waa qof kaaruu ku shaqaysta helay iyo qaar ku tala jira inay helaan oo sugaya waktigooda marka sidaas ayay ku joogaan waaya marka dadka magangelidoonka ah ee la diida kiisaskooda tallaabooyinka ay qaadi karaan haddii aada noo fasirto
qofka markii haddii lasoo diido wuxuu xaq u leeyahay racfaan inuu ka qaato oo saddex qaadi oo maaragtay washington d c fadhida loo gudbiyo maaragtay board of immigration review ama b i a xafiis la yidhaahdo ka howlgala marka iyagaa dhegaysanaya waxay dib u fiirinayaan keliya go-aankii qaadigu soo saaray inuu qalad ku jiray ayay dib u milicsanayaan oy dib ugu noqonayaan waxaa la siinayaa fursad looyarka shaksiga qabsanaya apiilka ama maaragtay racfaanka inuu soo qoro waxa qaldan dowladdana waxaa la siinaya fursad kale in iyaduna soo qorto inay saxsan tahay iyo dib ku adkaysanayso marka apiilkaas kadib go-aanka ay soo gaaraan bay ku xiran tahay inta badan waxay qaataan lix bilood ilaa sanad go-aankaasi haddana markii go-aanka ay soo gaaraan qofku wuxuu xaq u leeyahay in weli go-aan apiilka sii wadi karaa oo wuxuu la aadi karaa maxkamadaha federaalka ah oo caadiga ah haddii kalena dee uu ka soconaya uu iskaga tegayaa marka oo meel kaluu kasii aadayaa marka saddexdaas qaybood ayay u qaybsantaa racfaankaas ayaana ugu soo horeeya mar haddii qofka diidma la siiyo marka horeyso waayahay aan dib ugu laabanno kaalmihii dhegeystayaasha su-aalahana weydinayay dhegeystahan ayaa doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo garyaqaan amiin asalaamu calaykum v o a dhammaantii waa idin salaamayaa magacaygu waa mawlid mascade dhabarey oo jooga degmada guldogob su-aashaan doctor amiin haarun weydiin lahaa waxay tahay marar badan waxaa la sheegaa in la xiro xuduudda ay kasoo galaan dadka maaragtay taariibayaasha maraykanka haddana waxaa aragnaa dad badanoo sii qulqulayo gelaya maaragtay maraykanka marka arrintaas see isku qabanaysaa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo doctor waa mahadsantiin xuduudda gebi ahaan lama xidho oo dee hadday maraykanku rabaan inay runtii xiraan gebi ahaan way xiri lahaayeen laakiin waxay isku dayaan in ay dadka qabtaan oy dib u celiyaan dad fara badan oo runtii waxaa jira waddamada aan ka fogeyn maraykanka ka soo jeeda latin america aad baa loo celiyaa dadkaas waxaan leeyahay maalin macnaha maalinkiiba kumanaan ayaa dib loo celiyaa laakiin dadka meelaha fogfog ka yimid oo kale oo aan durbo lagu celin karaynin waxaa loo soo gudbiyaa xarumaha lagu maaragtay lagu qaabilo oo laysku dayo maaragtay bal dadkaas in maxkamad loo gudbiyo inay maxkamadii celiso marka xadku xataa hadduu xiran yahay dadku waxay kasoo gelayaan meel aan ahayn xadkii caadiga ahaa oo waatan hadda dhalinyarada loogu wac darbi kabuhta igu wacaa dadka maaragtay gobolladan joogaay marka wax kalena ma ahane meel aan xadkii ahayn bay kasoo gelayaan marka qofka haddii la qabto isagoo waddanka maraykanka gudihiisa ku jira xadka hataa hadduu xiran yahay waxay ku qasban yihiin ciidamada ilaalada xadku inay qofka soo qabtaan oo xarumahan lagula tacaalo arrimahan ay geeyaan marka isagoo xiran weli dadku way soo galaan oo way soo qardajeexaan waxay soo maraan meela aan xadkii ahayn ama derbi bay kasoo boodaan ama webi bay kasoo gudbaan ama buuray kasoo dhacaan marka meelo badan oo aan loogu talagelin dadku inay soo maraan ayay soo maraan oo runtii halistooda leh
waayahay dhegeyste kale ayaa sidoo kale doonaya inuu su-aashaani ku weydiiyo aadan nuur xasan xarooyinka qaxootiga waan imaaday ilaa hadda buufaskii aan sugayni rajadiisa ilaa hadda sidii lagu furaay ma naqaana weli waa sugahaynaa labada kun toban iyo saddexdaa laii yeeray markii taraam uu qabsadayni jibaab dambe oo hadda arrintaynana waan laan ilaa hadda meel aan kala hariirna mase arrintaas aan ka waraysanana waa garan waayni bartii aan joognaa ilaa hadda ku sugunnahay garyaqaan markaan arrintayna sidii loo furi kara oo ilaahay madisa jibaab oo ku heli karna yaan rabaa inaan ii jibaabto
runtii hay-adda u n h c r ee qaxootiyada mas-uulka ka ah mar walba waxay u xusuulduubaysaa oy ku dadaalaysaa in dadkan ay u hesho qaxootiga ku jira dibudejin iyo fursad ay waddan nabad ah ay ugu noolaadaan laakiin marka waddamadii markii la qaybiyo waxaa laga yaabaa in maaragtay dadka ay qaar maraykanka usoo baxdo oo kale oo ay ka qaadaan ay broseska mariyaan marinta brosesku macnaha ma aha in qofkan la geynayo automatically ma aha waxaa wakti bay qaadanaysaa way soo baarayaan qofkii nasiibka ugu dhaco dee calafka u qoran baa imaanaya laakiin waxaa ila quman in runtii ay iska sugo lana xiriiro hay-adda u n h c r ee joogto qaxootiga in iyaga ka warayso maadaama iyagu yihiin dadka toos ula soo xiriiraya dowladda maraykanka ee codsiga soo gudbinaya ee maaragtay ee ka codsanaya dadkan in la qaabilo oo dibadejin loo sameeyo marka ma aha waxaad waan aragnaa marka qaarkood dad soo xiriiraya oo dhahaya looyaro maraykanka joogaan loola soo hadlaan marka runtii waxba kama qaban karaan looyar maraykanka joogaay qof waddan shisheeye jooga oo aan maraykanka gudihiisii joogin dacwo ugama furna oo maxkamadna kuma geyn karo layn kale oo loo maraana male laakiin u n h c r hay-addiidii dibudejinta dadkan u raadinaysay ayaa quman in lala xiriiro oo la weydiiyo weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaanan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu toddobaadkan marti inoogu yahay garyaqaan amiin haaruun oo ah garyaqaan ka howlgala gobolka minnesota garyaqaan amiin caqabadaha ugu badan marka ay wajahayaan dadka magangeelidoonka ah ama dadka weli kiisaskooda aan la dhegeysanin ama ha ku yimaadeen diyaarado ama xadka ha ka soo galeen caqabadaha ugu badan ay wajahayaan maxaa ka mid ah caqabadaha ugu badan ay wajahayaan waxaa ka mid ah in qofku markuu yimaado aysan durbo suurtagal u ahayn inuu shaqo bilaabo oo uu noloshiisa dabero marka inta uu ka helayo fursad uu ku shaqeeyo oo loo ogolaanayo ama ogolaanshihii shaqada uu ku gaarayo qofkii wuxuu noqonayaa qof iska fadhiya aan shaqana haynin laga yaabo inuu dulsaar ku yahay saaxiibo iyo qaraabo iyo dad maaragtay ehlah marka waktigaas ayaa ugu adag laakiin mar haddii laga gudbo intaas oo qofku intaa dulqaad muujiyo wuxuu u gudbi doonaa in uu helo inuu kaarka shaqada helo iskana shaqo bilaabo mar hadduu qofku shaqo bilaabana caqabadaha waa ka gudbayaa nasiibkiisu ha ahaato iyo inuu sharci heli doono inuu heli doonin laakiin wuxuu noqonayaa qofka qof isku filanoo noloshiisa dabara laakiin waktiga ugu adag waa qofka inta uu sugayo in uu kaar shaqo helo waxaa laga yaaba dhalinyaradu inay mararka qaarkood isku dayanay meelaha isku maaweelin isku mashquuliyaan laakiin maadaama dad fara badan soo galeen hadda xataa meelihii laisku mashquulin jiray lagu madadaalan jiray baa la isugu yimid marka waktigaas ayaa ugu adag waayahay marka sanadihii labada kun sideed iyo tobankii iyo sagaal iyo tobankii waxaa jiray dhalinyaro soomaali ah oo maaragtay laga masaafurinayay maraykanka dibna loogu celinayay soomaaliya haddana waxaan ognahay in qaar badan ay soo galeen kuwo kalena laga yaaba inay yimaadaan marka maxaa isbedela marka
xukuumaddi ayaa isbadashay xukuumaddii waktigaas joogtay xukuumaddii waxay ahayd madaxweyne donald trump madaxweyne donald trumpna runtii aad wuxuu ugu adkaa dibu celinta dadka inuu dibu celiyo wax walba oo karana uu isku dayayay xukuumaddiisu inay dibu celiso dadka marka xukuumaddan joe biden way ka duwan tahay waxoogaa way uga nugushahay maaragta dadkan soo galootiga iyo naxariis bay muujisaa marka labada xukuumadood iyo maaragtay siyaasadahooda ku aadan soo galootiga ayaa kala duwan marka taas ayaa keentay in laakiyo laakiin haddii hadda ay xukuumaddii donald trump soo noqoto ama mid kale oo lamidi timaado waxaa laga yaabaa inuu isbedelo dibcelintu ay bilaabato sharcigu isagu sidiisii wax iska bedela wax isbedela male laakiin xukuumaddii fulinaysay ayaa isbedeshay oo hadda xukuumaddani waxay ku dadaalaysaa maaragtay in dadku qofku hadduuna waddanka halis ku ahayn oo maaragtay uusan amniga dadka maraykanka halis ku ahayn oo uuna dembiyo faraha kula jirin aad isuguma dhibto inay xabsiga ku hayso halkii xukuumaddii hore ay lahayd qof kasta oo waddankan sharci darro ku joogaay waa isku mid inuu bannaanka joogana mehe waa in dib loo celiyaa
waayo ugu dambayntii maxaa ku soo kordhay dadka dalkan ku jooga gaar ahaan kuwa soomaalida xeerka degenaanshaha muddada gaaban maxaa wararkii ugu dambeeyey oo arrintaas ku saabsan oo aad u haysaa dhegeystayaasha sharcigaas waxaa loo yaqaanaa temporary protected status ama maaragtay waa degenaansho ku meel gaar ah oo siddeed iyo tobankii bilood mar la cusboonaysiinayay ilaa iyo sagaashan iyo kowdii soomaaliya markii uu ka bilowday dagaaladii civil warka ahaa mar walba waa la cusboonaysiiyaa haddana waa la cusboonaysiiyey mar dadka cusub baa loo furaa ee kusoo biiraya marna kuwii horaa loo cusboonaysiiyaa marka markan waxaa furan qofkii january kow iyo tobankeedii labada kun iyo saddex iyo tobanka ka hor maraykanka soo galay waxaa u furan saddex iyo labaatanka labada kun iyo saddex iyo labaatanka january kow iyo labaad tobankeedii ka hor qofkii soo galay ee soomaali ah way u furan tahay hadda inuu codsado waana codsan karaa laakiin dadkii intaa wixii ka dambeeya yimid eligible ma aha ama suurtagalu maaha in iyagu codsadaan kuwii hore ee horey u haysan jireen way codsan karaan weli waa furan yahay ilaa septemberna wuu furnaan doonaa dadku inay codsiga ay dirsadaan oo ay sideed toban bilood loo cusboonaysiiyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo ah sharciyaqaan ka howlgala gobolka minnesota wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal intaan barnaamijkan oo kale dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabad gelyo